muranka ee ah xadgudubyada iyo gacandhaafka ay ku hayso xukuumaddu hay-adihii kale iyo dhardhaaradii kale sida baarlamaankii iyo garsoorkii ayaan doonaya inaan wax ka tilmaamo waxaan leeyahay madaxweynuhu sharciga ayuu madaxweyne ku yahay hadduu sharciga ka tallaabsado ixtiraam waayo dastuurka xeerarka dalka u yaalla ku tunto yeelan maayo maamuus madaxweyne waxaanay tahay inay hay-adaha sharcigu ee loogu talagalay inay ku soo dabaalaan sharciga inay sharciga horkeenaan oo ugu yeedhaan ayay tahay haddii madaxweynihii dalka u sarreeyey sharciga ixtiraami waayo maxaa laga filayaa bulshada shicibka guud ahaan iyo xisbiyada mucaaradka ah mayagunbaa ixtiraamaya waa arrin runtii la yaab leh aada u la yaab badan waxaanu leenahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa sharciga kusoo noqda sharciga kusoo noqda haddii madaxweynuhu qarda jeexay oo waddadii ka baxay oo uu doonayo inu dikrotooyin ku maamulo dalka dee ka yeeli mayno waxaanu leenahay didibsoo dib u jeeg kaa yeeli mayno waxaanu nagu yeedhaynaa hay-adaha ama garsoorka ama baarlamaanku inay sharciga hor keenaan waxaan sharci jabinta ah ee uu ku tallaabsaday inay hay-ada xaqa lagu keena xaqa u lihi sharciga ku hor keenaan